kaatanna ah waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington iyo saharo ciidlanuur
barnaamijkeena caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeeshay mulkiilaha amaba agaasimaha idaacadda wareegta oo talow halkay wareegtaa qalabka aan shaqaada ku qabtaa waxaa weeyaan hal microfoon oo sameecado waaweyn leh iyo ambarafayirkiisa qura idaacadda wareegta waxaa la yidhahdaa xaysiska wareega leh waan lugeeya ma jeclina inaan baabuurta raaco waxaa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan sheekadii adeegto iyo gabadhii maryan oo xaalkeedu noqday bariga dhexe waxa aan ka maqnayn waraysigii salaaderbi gaar ahaana qaybta fankiisa isaga sida gaarkaa u khusaysa ee ku aadan jacaylkii berisameedkii gabar caalbuura ayaan istoonaynay sidaas ayay caalbuur ku timid gabadha heestasaa sidaasay ahayd qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska bilowna ee saleebaan aadan biibiile wuxuu hal abuuray oo uu hirgeliyo idaacad isaga u gaara oo aan lahayn xafiis amaba xarun ay ku taallo balse wuxuu la lugeeyaa oo uu magaalada oo dhan cagta ku soo marayaa mikrofoonkiisa oo ugu magacdaray idaacadda wareegta wuxuu ii sheegay inuu baahiyo xayeysiisyada baafinta iyo weliba wacyigelinta bulshada waxaanu ka shaqeeyaa hargeysa iyo burco bal haddaba sheekadiina dhex martay aniga iyo saleebaan biibiile waxay ku bilaabantay magacayga sare waxaa la yidhahdaa salebaan aadan maxamuud biibile naarayteedu waxay ku magac dheertay biibile idaacaddan waxaan kusoo bilaabay habab xirfadeed oo shaqo oo markii aan dhalinyarada ahaana lagu tababaray reediyo muqdisho qaybo ka mid ah salebaan goormo ayaad adigu qaadatay tababarkan ee aad ku qaadatay reediyo muqdishoad hadda ii sheegtay maxaase berigaa laydinku tababaray anigu waxaa arday degmada markeysanka ka dhigta marka deetan iyo labadii meelahaas markii aan marayay famtu waa nin maamuli jiray oo iskuulka igu maamuli jiray iskuulka iga saaray marka wuxuu ninka lagu faamo badan yahay gabayada iyo heesaha iyo waxyaabaha noocaasa baan aqaanay marka ninkii maamuli jiray idaacadda geeyay marka adigu sidaas unbay arrintaygu ahayd sidaas unbaa marketka loogu siiyey waa tay marka muddada laba iyo siddeetankii ilaa hadda oo aad barnaamijkan iskaa aad ugu shaqaysatid intii udhexaysay ma ku shaqaysay xirfadan maayo dee waddanka oo markii dambe waa iska burburay oo anigu markii meeshii waan ka tegay saddex iyo siddeetanka daqiiqadii waa taa markii hore saray anigu reer burxaan ahaa waa taa dabeetan waxaan tegay magaalada hargeysa magaalada hargeysa oo ganacsigu ku badan yahay waa taa marka waxaan joogay markii afar bilood magaalada hargeysa waxaan ku joogay waxaan ka dhaadhicinaya anigoo aan microphone lahayn sidaan marketinka u sameeyo meelaha baaxisaya ganacsiga waa taa markii dadkii waxaygii qaatay ay ogyihiin inaan wariyana ahay abwaanna ahay midda kale wariyana waan ahay abwaanna waan ahay dadkii waxaygii way qaateen marka microphonekii baan iibsaday marka waxaan ku baahiyeyba ganacsigii marketingkii baan sidaa ugu baahiyey markaa dadkii waxay u baahdeen codkaygan wanaagsan inaan ugu baahiyo marketing marketingka idaacad la-aan iyo telefishin la-aanba bal intaynaan u gelin markaa qaabka aad xayeysiiska u baahisid muxuu ka kooban yahay qalabka aad shaqadan ku qabataa qalabka aan shaqada ku qabtaa waxaa weeyaan hal microfoon oo sameecado waaweyn leh iyo ambarafayirkiisa qura marka ma ma gaadiid baad ku qaadaa mise adaa la lugeeya maya magacayga haddana qaybta labaad idaacadda wareegta waxaa la yidhahdaa xaysiiska wareega leh waan lugeeya abo ma jeclina inaan baabuurta raaco meelaha bulshada ku badan tahay waad kala taagaysaa waad maqasiinaysaa meel kale aad la tegaysaa waa tay marka idaacadda wareegta dhegaystayaasheeduna way socdaan iyaga laftoodu way wareegaan dad badan baa iska kay daba socda dhalinyarada u badan oo dhalinyarada xiisaysa rag iyo dumarba kala kay socda maalintii o dhan oo iska kay daba socda codkayga fiican oo idhaa mar bad ku celi bal hadda xayisiiska sameynaysa marka weli intaad bas kortay xayisiiskaagii ma ka dhex bilowday waabay dhacdaa mararka qaarkood inaan ka dhex bilaabo xayisiiskayga siaan u xayisiyo dadku maadaama masaajilada iyo magaalada aad baan u aqaano waaban madadaaliyaa dadka intaan badka la socdo waxaan la aasaa waa hablaha dhalinyarada qalabkan badanaa sita maaha inaan idhahdaa bal waxaan doonayaa inanaan nin hore waxu qaban oo aniga waxii qabato oo qalabkan markiiba udhisa xataa waa halkaasaan ka bilaabaa marka dee beryahan waxaad qaadaa sow maha hablaha waa lala qoslaa miya lagu qayliya ha hablaha dee waa lala qoslaa laguma qayliyo hablaha halkasta fiican waxaa baan idhahdaa inantaan guurka karaya inantaan basra iido dirceeda wanaagsan basarkeeda wanaagsan ayaan baashirayaa waxaan baashirayaa baashiraada wanaagsan inantaan balbartaagana waa la baashirayaa intaasaabaan ku yala sirsaa maogtahay habli way qoslaama de intaasay keenaya istiraax dad marka intaasay istiraax ku noqonaya marka geesta kale haddaad eegno markaad xayisiis aad u samaynaysid meherad ganacsi sidee u heshiisaa qofka marka hore waxaan usoo sameeyaa qofka marka suugaantaan usoo sameeyaa midhahaan usoo sameeyaa xayasiiskan usoo sameeyaa combyuutar baan ugu soo qoraa inta xayasiiska baan ka dhex salaa waan naqashiyaa wixii qofkii marka uu qanciyaha la baayacsamaa idhahdaa intaasaa bixinaysa waa tay marka ma saacad baa ku heshiisaan mise muddaad qabsataan maalmo ah aa muddaanu qabsanaa qofkii matalan toban saacadood shan maalmood oo laba saacadood xayasiiska in loo sii daayo toban saacadood loo shaqeeyo labaatan saacadood loo shaqeeyo shan iyo toban saacadood loo shaqeeyo marba qayb baa loo sii daynaya de alan wixii marketing maarmuula lama sii wadaday karo waa tay markaa shantaa maalmood miyaad duubaysaayo intaad cajirad ku duubtaabaad aad markaa rikoord ahaan ku baahinaysaa mise mar kasta adaa codkaaga oo toosa ku baahinaya codkayga ma duube codkayga ayaan ku codkaygaan ku baahiyaayo waxaan jecelahay inaan codkayga ku baahiyo aanan duubin waa tay marmar ma ku dartaa ama heeso ama wacyigelin markaaad xayisiiska oo kale aad ka yara nasanayso hayo de idaacadaydu barnaamij dhan bay leedahay oo marka hore anigu waxaan idaacadda wareegta laba shaqo waxbaan ka helahaa xayisiiska iyo baafinta aan mikrofoonada ku baafiyo dadka luma ama waxyaabaha luma waa tay iyo xayisiiska labada dhaqaalaan ka helaa inta kalena aanaa dadkayga ugu samafala dhalinyarada waxaan ka waaniyaa afar qodob ama shan qodob lambarka inaanay qadyaalada isticmaalin lambarnaba inaanay kori qaadan wixii aan ahayn askari lambar saddex inaanay isticmaalin waxyaabaha mukhaadaraadka ah lambar afar inaanay taariibin haddii ay taariibaan ay la kulmi karaan bilbob iyo kusi lambar shan bulshada somalilandba waxaan ka waaniyaa inaanay isakoorin hayb ahaan iyo gobol ahaan si bulshadu u noqoto mid aada ugu horumarsan
waa hagaag dhegaystayaal haatanna waxaan idinku wareejinayaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo sheekadii adeegto oo sidaan horeba idinku sheegay aanu xaalkeedu qumanayn
goor la hurdo bogay mise waa takhtarkii oo ka tuuraya dawana sida ilaan waa nin wax cunaye cabdi baaba u qaadan waayey inta la wada fadhiistaa sheeh maryan soo karisay la wada cabbay takhtarkii baa inta qosol gaaban qosla yidhi alla naago bala idin heshay dhaawacan ogaabay qabtaa markaasay weliba shaqaynaysaa warbalaaya kugu dhacdaye yayanku maqala yara gaabso cabdi baa yidhi dhan ay aadaba halkaasay tala rafanaysaa iyadoo maryan tii la qashay haddana lagu garcadawa sheekada haddiyaa ku guyseen od baratay gaadmada iyo urgumarkaba od baratay gaadmada iyo urgumarkaba usha hubinta laga goyn geljira yaqaane maxaa adiga kaa galay dhowr bilood baa laga soo wareegay markaas ama subaxa isaga ah habeenkii balaayadu heshay maryan may aqoon lamana socon dhaqamada iyo caadaadka loo ilaaliyo rimayga oo horay ulama ay kulmin cid u sheegtana daaba ismay ogayn waxay ahayd walla cugubahoo carcartiisa qaba iyo weliba ciirsila'aantiisa kaloo u dheer eebbow maxay noqon cabdi wuu ka baxay ballantuu qaaday iyaduna waxba ma ay weydiin marka iyada ah xaaskii cabdi waa joogay oo waayo hore ayuuba yimid afada reer kalihi waxayba ka masayrsan tahay dahabka ilkaha ugu jira inkastoo been laga gaday looguna sheekeeyey cidda maryan baa dahabkaas keentay afadu waxbay dareentay inkastoo yan xaqiiqdii helinna weli way daba socotay oo waxbaa ka guuxayay cidaha dariskaa way xansatay ha yeeshee weli wax dhaba may helin maryan intay canjeeladii diyaarisay bay haddana shaqadii dacal kalo lahayd qabsatay is aragtay inayan fiicnayn hargab iyo wax lamida bay u haysataa qof iyada yaqaanina meeshaba keensan maayo maryan baa owr leh maxaa yeelay loomaba malayn karayn oo shakhsiyad aad u dhowrsoon edabtuna ku badan tahay bay ahayd hooskeeday ka cabsataa magaalada lama ay qabsan inkastoy muddo aad u badan joogtay war jiraaba cakaaruhu imane subaxaa la kac canjeeladii iyo shaahiiba laga wada laac shaqadii baa loo wada faqdiirtay maryan iyadu waa qofka keliya keliyae dhammaan reerka isku xirkiisa dhaqankiisa iyo sanaantiisa haysay howl kastoo gurigaasi leeyahay weji kastaba ha lahaatee iyadaa ka mas-uul ahayd loogana hurdi jiray maalinba maalin bay gurtay maryan waa lagu soo kordhay awal madaxwareer iyo diid bay xaajadu joogtay markii dambe waxaa timid lalabo iyo matag inay keento subax baa la wada shaqo tegay maryanna waxaa lagu dhaafay inay guriga kasii shaqayso maryan intay dembiisheedii qaadatay bay suuqii aaday kolay meel dhexaad sii marayso ayay lalabootay matag bay meel dariiq ahoo dadoo dhammi wada marayaan oo suuqa dacalkiisa ahayd isla rogtay waxay meeshii ceecda gurtaba wixii uus caloosha ugu jiray baa dibadda yimid aad bay u dhiboonayd xanuun xun baa qabtay derbi cidlo ah bay iska fadhiisatay iyadoo itaalkeedu aad u yaraa madaxdayaan lalabo iyo calool maranoo dabayli dhex guuxaysana la joogila goor dambe baa maryan sara kacday way sii luuday suuqii oo goor hore wixii fiicnaa ooyii lagu kala tegay bay tagtay halkaasay iyadana dhibteeda u gaarkaa kala kulantay maryan waxay rafataba markii dambe iyadoo waxxun sida ayay haddana dib isaga sii luuday waa goor dambe gurigii oo hawsha ka sugaysaa ay tira beeshabay timid jidka intii ay sii socotay bay kaniinigii madaxa sii gadatay way laqday inkastuu yaro dejiyey haddana arrintu madax wareer ma ahayne waa howl kaloo si walba uga sal iyo qaab duwan qadadii bay dhardhaar maagtay taasoo aad ugu adkaatay way ka kacday oo meel agteeda ahayd inta iska fadhiisatay dhafoorada qabsatay maryan oo sidii u yaaban baa reerkii soo horraan yeeshay arke inaan dab shidnayn afkaa la wada buuray maryan markay joogi kari weysay bay salligeedii iska tagtay
waa hagaag toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii anbaqaadi doonaa haddii alla ogolaado haatanse waa qayb kale oo aad u xiiso badan iyo fanaankii weynaa salaad maxamed shardi salaad derbi salaad waxaan maqlay inaad leedahay qiso jacayl oo adiga ku soo martay qaar badan oo heesahaaga ka midiina ay halkaasi ku qotomaan sheekadaasi intii suuragala haddii aad nala wadaagto bal noogu bilow sida ay ku dhalatay heesta ceelbuur heestaas taariikh jirta ayay ahayd walow muddo dheer ay kasoo wareegtay gabar caalbuura ayaan isdoonaynay sidaas ayay caalbuur ku timid gabadha heesta sidaasay ahayd walow heesta badankeeda cali tiiri ayaa sameeyey anigu waxaan ku dartay inta caalbuurka iyo musicoon sameeyey anigu waxay ka bilaabatay qaybta aan ku dartay waxa ay lacayn tahay sida geed caleenlo cusub oo ka baxayo intuu roob ku coreeyey laamaha caleentii ay midoocayn tahay lagu wada ciyaaro loo ciid tago caano iyo nabadlo eelbuur ku yaalay caynkiisa leedahay calina inta hesta badankeedasaa sameeyey waxuu ka bilaaba inta hore naanaa ku tirsada iyadna walow aan ku caashiqay adna aad ciil tirin walow aan cadaysnahay adna aad cudoon tahay wow isagu marka wuxuu ka bilaabay colays kuma dhaqaaqdo mana cararto cagta socodka kuma dhirirta ciiddii way ciribsataa ceeb male yartaniyo qur-aanka caddeeyo qur-aanka walow aan ka dayna waagi dambe anigaa caddeeyo ama dadkiibaa caddeeyo layidhi marka wuxuu ku dhammaystiray heesta ilaa ciribta hoosiyo inta caaradeeda aad xun ku arki mayside waxaad yaro tilmaantay heesta oo ku jirta inaad yaro cadhaysnayd wakhtigaasi cadho yar ma ku kala maqnaydeen ha anakoo isdoonayna ayaa la bixiyey oo ay guursatay waan gartay marka gabadhii ma iscalfateen mise sidii loola tegay ayay kaaga maqan tahay weli adigu haddan baan sheelnay oo maaragtay iyadoo laba caruura leh iyo anigoo laba caruura leh laba garoob anago aan iskusoo noqonay markii dambena waan isguursanay oo maaragtay ifraax hooyo ifraax aya dhashay gabadeeda holan joogta hadda waxaasaa jacayl lagaa yidhaa marka albur way dheertaa waqsideedu aad u dheertaa ya waan gartay
Yeah. وعرض منك دلي ما قد لوغا عليا وعرض منك دلي لقتي يا أمي وعرض منك دلي ما قد لوغا عليا سودها قعمها فيها فارغة سودها قعمها فيها فارغة عالسركي عاد عيدو والشعير استهجلتو كسوكي يا عاقو فالأرواد عسانا وعديتي بلا عمل انت عنبكو وبال عيدي عن برود بثلاثي على هركو يبتيني علينا بحافظكم عيد غوي
Ee, markaa heestaasi in cali diiriye cali gaab iyo adiga oo maadaama oo ay heestu adiga adiga ay ku guusaysay haddaad qayb ka tahay waa korneel reer jabuutiga waa beri dadkii aasaasayna ka mid ayuu ahaa waagii horena kooxda xoogga ayaan wadahayno asagoo sargaala markii jabuutiga ay qaadatay gobonimada ayuu naga soo wareegay waan gartay marka haddii aan u nimaadno dhinaca kale heesaha ayn aad qaado waxaa ka mid ah heesta layidhaha naruuro waa hees aad iyo aad u wanaagsan dadka qaar waxay sheegaan heestaas inay taariikh leedahay Een, erayadeeda waxaa ka mid a naruuradii kalgacalka halkaad nacas wareegantay.
alburum bay la socotaa alburum ay daba joogtaaya hahe
iga guursaday ayaan ama hoos u noqotaan libina leelaa Mhm.
wala niyatii jacaylka ee labadeena taagnayd nin baan daxalusiisa nasiibkaagii aragtaye annana awelkaygiio waxaan sugin aqroobaad sida ubaxa nuurtoy noloshan isfoodsiiska la noqotay adigoo habeen nabada joogtay armaad hoos u noqotaa ana libin haleela waaw inkasta oo aad nuugtid kuma naaxdid dherigii nafsi uu dul yaalleen inkasta aad nuugtana kuma naaxda halkaas ka baxday taas waa xasuusin naata koode
heestaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii caweyska washington intaaynu toddobaadka dambe iskugu imanaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaanada
Thank caashaqa midarkiiba goysan nibirihiiba naanaysa caashaqa midarkiiba goysan halkanaaska bidixdiyo halbowlaha ku nidanaynaabinwaxaana dilaa ila dhacaye neecawda iga jaray naxdintiyo analivin
cod dabacsan oo degan fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi codkiisa iyo heestiisa naruura waxay gebagabo u ahayd barnaamijka caweyska washington oo ay isku soo dubrideelkana kasoo jeedinaysay sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysinimo evening edition ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington